فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana waxaad ku maqlaysaan askari ka tirsan ciidanka dowladda oo ku dhintay qarax ka dhacay shabeellaha dhexe howlgal qorshaysan oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen muqdisho oo lagu diray abaabule ka tirsanaa macawislayda shabeellaha dhexe reer shabeellaha dhexe sidee bay u arkaan warkii xasan sheikh ee ahaa waxba idiima qaban karo ee isku tashada waxaan idiin haynaa waraysi aynu la yeelannay laba ka mid a odayaasha shabeellaha dhexe dadka ku dhaqan tuulada nasrudiin ee hoos tagta degmada baraawe oo ka warbixiyey uu diyaargarowga tacbashada beeraha xilli roobka gu'a uu ka curtay soomaaliya qodobadaasi xalqada afaraad taxanaha bilqur'aani naxya ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka waa mar kale iyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa habeennimo talaado ah lixda bisha ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga ah aan ku bilowno barnaamijka qarax ayaa maanta ka dhacay duleedka deegaanka daarunicma ee wilaayada shabeellaha dhexe qaraxaas ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa gorgor oo halkaasi marayay askari ka tirsan ciidankaasi ayaa ku dhintay qaraxa mid kalena waa uu ku dhaawacmay muqdisho howlgal qorshaysan oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada kaaraan waxaa lagu dilay cali cumar caraale oo ahaa abaabulle macuusleyda shabeellaha dhexe ka tirsan بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو waayahay qeybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh ayaa shalay tegey magaalada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe xilli shan meel oo gobolka ka tirsan ee al-shabaab qulaysay ciidamadii uu bilo ka hor duulaanka geliyey waxaana hadafkiisu uu ahaa in dadka deegaanku u sheego in ay iyagu isku tashadaan hadday tahay xagga dagaalka iyo xagga dhaqaalaha waxaa xusid mudan in bulshada ay waxqabad warsadeen laakiin waxa uu ku yidhi waxba idiima hayo haddaba warka xasan sheekh ka soo yeeray waxaynu falanqayn kala yeelanay nabadoon cali biyow gaafow iyo nabadoon mukhtaar dhuubow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaa waraystay waryaheena cabdulaahi soomaali nabadoon cali biyow gaafow ka waran sideed u aragtaa muuqaalka aad daawanaysay xasan sheekh maxamuud reer aadan yabaal waxa uu sheegay maxaad u aragtaa bismillahi alxamdulilah rabbi alcaalamiin wa sala alaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasallam abacd waxaan u arkaa warkiisa inuu yahay zukhruf alqowl war isbaranbarayuu meesha lasoo istaagay xasan sheekh waxaase ka liitaa waxa uu wax u sheegaya u sabcaya yaa waxa uu ahaa waxaan u arkaa inuu yahay ummad uu duufsaday oo maran habaabiyey marka ninkan hadda wejigayga ka muuqda oon meesha aan ka arku waayo cidda iyo mas-uuliyad u dhiibtay uga dambeyda ee waxqabadka sugayda intaasaan dhaliishanay mugii suuqadkuuba ka baxyaba dadka waxaa loo sheegi jiray oo dowladda federaalka muddo dhowr iyo toban sana u sheegeysay meelaha gaar ahaan kuwa jooga meelaha shareecada islaamka lagu maamulo in shabaab khayr iyo baraaqa ka hortaagan yahay oo subag iyo malab iyo adduun dhan la heli lahay oo wax badan la heli lahay marka reer aadan yabaalna dee marka hore waxaa lalahay waxbaan idin qabanayna hadda muxuu sheegay alla waxuu sheegay waxaan idin qaban kara ma laha dowladda dhexe oo hirshabeelle ka sugi maydeen midda dambe oo kasii dambayso annaga iyaana ka sugi maydeen waxaad isu tarteen maahane wax kaloo naga helaydiin male gebagabadiisaada intaasuu kusoo gebagabeeyey aawo marka wixii dadka loo ballan qaadayo oo dhowr iyo toban sana lalahaa waxbaa laydin qaban lahaa haddii shabaab idinka hor wareegi lahayo maarata annaga aan meesha qabsan lahay inuu diinka ka dhumiyuu rabiya waana ka dhumiyey marka maanta ayse yaqiinta taagan yihiin odagii shalay marka uu muxaadareeyey oo waxoogaa muxaadaro maahane warkaa nijaasnimadau ku hadlaa u sheegay gebagabadii waxuu dhaxal siiyey in niyad xumo iyo niyad jab ay meesha ay kala kulmeen wax isku taruu yidhi wax idinkugu manaal dowladdu wax kuma taalo waxaadna isu tirineen idin tirimayn intaasuu ku gebagabey nabadoon mukhtaar dhuubow maxaa la gudboon ummadan reer shabeellaha dhexe mar haddii ninkii shalay lahaa ishaga waxbaan idin qabanaya maantay uu leeyahay waxba idinma qabanaye idinku soo tashada bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah maanta xasan sheekh wuxuu gaarsiiyey xaqiiqda ayuu u sheegay iyo tabardarada dowladdiisa haysata ayuu u sheegay dadka reer aadyabaal dadkaas marka waxaa la rabaa in aysan ku tashan maanta oo ay kitaabkooda iyo sunnada nabiga sala allahu caleyhi wasalam ay qabsadaan xasanna wuxuu u haya inaysan jirin in ay ogaadaan mar haddii uu dowladdii uu madaxda ka ahay iyo tii ee ka hooseyso ilaykuma daraada hirshabeelle labadaba uu yidhi tabar ay idin haysa ma laha annagu horaan u ogeynay dadkuna hadday maanta indhahooda kala qaadeen marka waxaan leenahay yaysan ku kadsoomin aan leenahay hana ogaadaano waxa uu waday borobagando iyo been iyo huuhaa ay ahaadeen halkaas ayayna ku soo gebagaboobin laakiin qaar baa hadlay intuusan isiga hadlin oo shiri bay xataa ku hadleen warkan maxrus wuxuu ahaa in wadooyin loo falo in isbitaallo loo dhiso in wax loo qabto waxbarasho dhinac walba ayada dhinac walba loo hagaajiyo haddana si cad buu u yidhi waxba idinma hayo marka maxaa ku keenaya in uu niyijabka intaa la eg dadka ku abuuro oo awel ballanqaadyo been uu samey jiray oo xataa ka xeeladisay waayo si cad ugu sheegay ballanqaadadu haddii afka laga sheego yaqiintay tegeysaa marka haddii ay yaqiinta tegtay inuusan waxba u haynin oo u caddeeyey dadkuna howhaadi iyo socodkiisa hore iyo iska dabayaaci ay u maleeyahayeen inuu wax u haayo marka saaka shirka ay shirayaan ay kusoo dhoweeyaan waxaa ka mid ahay soddon iyo siddan sanaan sugaynay saakasay u taal saakasay u taal marka iyagu siday u arkeen ma ahane sida isagoo u sheegayo inuusan xabad u haynin ayay saaka arrintu u taallaa waxa uu u haayo oo barnaamija ummadaas ku nool deegaanka shabeellaha dhexe gaar ahaan aadanyabaal degmadeeda waxa uu haya xasan sheekh ma jiraan si muuqatoon ugu sheegay haddii ay garan karaan iyo haddii aysan garan karin isbaarooyin baa gobolka yaala shabeellaha dhexe dhowr bilood ka horna xasan sheekh waxa uu u sheegay dadka inuu isbaarooyinka la dirirayo haddeerna wuxuu leeyahay isbaarooyinka idinku la dirira anigu waxba kama qaba karee taa micnaheedu muxuu ka dhigan yahay sideeda isbaaroo dhanba waxaa laga keenay iyagaa laga keenay isbaaro kuwa dowladda sheegahaya oo ilaykuma daraada tuugada iyaga waaye isbaar oo dhan dhammaantoodna shacab ma dhigta waxaa dhigta ciidamadiisaa dhigta isbaar ciidamadiisay la socotaa tuuganima ciidamadiisay la socotaa isdil ciidamadiisay la socdaan intaasoo dhanna haddii ay naga naqdaan waaba naqdo hayanoo marka tabartooda u dayrisay haddii ay naga naqdaanna gobolku wuxuu kusoo noqahaa barwaaqayo bashbashti uu ku noolay xilligii ee kitaabka ilahi lagu xukumay kusoo noqon doonaa insha allahu tacaala isbaarooyinka asigu dadkay u yaalaan maku jira waa ku jiraa ninkugu isbaarada weyn lawaa maxaa maxay kaloo ka shaqeeyaanba isagu waxaaba waa tii ugu weyneedoo dalka dhammaantiis lagu gadahay hadda waa maqlaysa inuu maalin horaata u lahay badda haddii aan gada lahayna dad baa qaylahay waa waa waa qiil oo u samaysahayo inuu khayraadka dalka oo boobo qiil oo u samaysahayo waay marka waxaan ahayn isbaaro waa kale isbaaro wen yihiin isagu wuxuu diidan yahay kuwa tubaha dhigaayo laakiin waxaa ka weyn midda tubaha la dhigaayo midda dalka guud ahaan u taalla ee amba dibadda ka qoolan amba dalka gudihiisa ka qoolan oo khayraadka lagu boobayo ayaa ka weyn wax walba isbaaro isbaartaas ugu weyn waxaa jira kuwa tubaha yaalana waxaa jira dee kuwa ay ugu magac dareen wasaaradda maaliyadda oo isbaarooyin caadi ah u yaala dowladda ruuxeeda dowladda ruuxeed waxa dhanbo ay qaadatay intaas waa inkastoo aysan jaab dowlan ay ku dhacno tuuga ay kala boobeyso haddana waxaa waa iyagu uma ogola dad kale ee waxay u ogol yihiin waxay diidan yihiin kuwa ciidamada ay fardi fardiga u dhigahayn maana iyagu tuugadooda waaweyn waa ogol yihiin inay dhigtaan mar haddii xaqiiqadu caddaatay reer shabeellaha dhexe haddaad tihiin oo ninkii madaxweynaha inta dadkiisuu hor joogsaday uu fagaaro duhurka ku leeyahay anigu waxaan idiin qaban karaa lama arko waxba idinma hayo isku tashada jeebkiina ku tashada xoolihiina ku tashada uu leeyahay shalan lalahaa dadka waxbaa laydin qabanaya dee shareecadii islaamka ee lagu dhaqmayana deegaanadii laga burburiyey oo dimuqraadiyad iyo balaayo iyo heese la keena maxaa la gudboon dadka reer shabeellaha dhexe adoo fursadan ka faidisanaya maxay taa fariintaad u dirayso kooda gudaha jooga iyo kan dibadda jooga maxay taa fariintaad u diray alxamdulilah waa su-aal wanaagsan fariinta aanu diraa guud ahaan reer shabeellaha dhexe waxaa waaye ama dal ha jiraano ama dibad ha joogaano ama dalka ku sugnaadaana fariinta aanu diraayo waxaa waaye in ay kitaabka ilaahay iyo sunnada nabi caleyh isalaatu wasalaam ay qabsadaan una hiiliyaan mujaahidiinta ay garab galaan maanta way arkaan ilaahay kuma daraaday dhibaatada ay wadaan dowladda murtadada ah oo xasan sheekh uu odaga ka yahay xasan sheekhna imaashada uu yimiday aadaybaal degmada aadaybaal waa tii ugu horreysa waana tii ugu dambaysay sababto waxaa waxuu arkay ciidamadiisi mar haddii ay ka kala farxayaan goobihii dagaalka wuxuu u yimiday inuu nimankaas ciidamada dejiyo haddana weji uu ku dejiyo ciidamada uu ku hortago waa awoodi waayey sheekh cali biyow xasan sheekh maxamuud markuu aadanya baan ku qudbeynaya sidau asiga war ka udhig wuxuu yidhi dee shabaab ha la iska ciirsho iyo ha la iska dhaho waa fuliyiin way cararayaan waxaan la soconnaa gobolka shabeellaha dhexe inuu noqdo qabuuraha ciidamadii ugu soo diray oo shan goobooda lagu xasuuqa laba mar oo daarunicmo ah rundurgood meesha la yidhaahdo hilowlagaab halka la yidhahdo ceelbacad marka warkaas isu qabanaya mase ereyga fuliyinnimo ayuu macnahan u naqan macnahan ayn u yaqaanaa warka xasan sheekh waxa waaye waa munaafiq sidiisa dhanba munaafiqiintii wixii lagu ogay waayo oo waxay dhihi jireen saxaabadu waa fulayeen adeecadu waa arkaan iskama celi karaan waa caloola waaweyn yihiin waxaas waa been badan yihiin waxyaabahaasay daldali jireen marka waxaa waaye waa un shaqadii uun munaafiqnimadii uu ku dhawaaqay ma ogiye meel walbay salgaxan yihiin waa ka waraya ushala daraada u dambaysa ruunirig hadduu yidhaa waa fulayeen dadku u sheegaa hanka akhrisayn hadday wax og yihiin hadday lamid yihiin haddee garabkooda allah galan leeya marka ciidankiisii lagu laayay daarunacma iyo kuwii ka dambeeya doraad lagu laayay meesha la yidhaahdo ruunrigood kama tacsiyey isaga oo jooga halkii ay ku sugnaayeen oo shabeellaha dhexe ah maxay taha sababta waxaa sababtu tahay inuusan wax u danqa aysan jirin inuusan waxba ku falayin waa nima calushaqaysta oo meesha la yimiday inay baaba'aan iyo inaysan baabin kalama jecla maanta haddii la dhameeyo beri haddana wax kale inuu soo jaajaafuu rabiyaa marka waa nin danihiisanaan aqaanin danada danaha dadka uu u shaqay haana aan aqaanin waa markaa nin ilaahay soo taagayo waxaa la dhihi karaa xoolo waa ka liita ninkaas haddaan aan macneeyo bal hum adalu sabiilan uu ku jira waa nin dhintay nin dhintana wuxuu ku yahay waxaa wax maqla inamaa yastajiibu aladiina yasmacuun waxa waxa maqla oo simaac qabuula wax ku fahma waa ummadda imaamku ku jiro walmowta kuwa layidhina waa gaalada marka mowtka ku jira yabcahum allo marka ilahay baa soo saaraya warkiisa maa ku tuura siga wax dhinta waa reesraac ma leh ugu dambeyntii dadka iyagoo muddo dheer shareecada islaamka lagu xukumayo la barayo diinka ilaahay maxkamadda islaamiya ay u taagan tahay calanka tawxiidka harsanaya lalahaadee mar haddii nimankaanu idinka tegi lahayn shareecada idinku xukumaya khayr baad helaysaa ee haddana la yiri markii loo yimid la yiri wax aan idin hayna lama arke isku tashada maxay tahay fariinta u dambaysa ood u dirayso maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqa horta ummaddaas iyada ah laba laba nuucba waayihiin nuuca ugu horeeya meeshii boqol ruux joogto iyo tobanka arkeenuu yidhi waa tansaan baan waxyeelu hayaa tobanka tobankaar maxay yihiin tobankaaroo badar dhidhina uu ku dhiibayo cunadii horta waa idinku idinkuu maqana u dhahay waxaasay naqdeen intaasuu ka dhigay dadkiioo haddii loo dhiga boqolki haddii saddex loo dhigo uusan dhig wax ka dhiibin uu yidhi ha lagu kala tago horta cuno ciddi kastoo doontana waa cuno ay diinkooda ku iibsadeen diinka ilaahay ka taga aan cuno idiin keenay ciddii aqbashay ayaday u taallaa balse waxaan leeyahay kullu ummatin mucaafaa ila almujaahiruun ummad dhammaanteed ilaahay waa cafiyaa haddaysan banaanka la imaan weli waxaan leeyahay ummaddaas diinkoodii gatay oo la marin habaabiyey oo gaalkaas aan ballan la lahayn laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dima ballan male ahdi male ee wada dhalasho ilaalin mayo ruuxaas asigaa ciddii inta warkiisa run ka dhigatay wax mooday yaan waxaan leeyahay tawbaa furan waxaa hadda shala meesha ka muuqdaan arkayey midda habara iska daba gadoomaysa odayaasha kasoo horjeedoon wada naqaano oon hadda aan magacooraan hadda aan maha ku sheegay laakiin akhirka dambe ay ogaa doonaan waxa u sabcayey kan shala u shirbayey ee seven sabli anoon qaban iyo warkiisa u kamid ahaayeen waxaan kaa rabaa intaas waa tawbaan ugu baaqa towbada ilaahay waa maftuux ha towba keenaano ha soo waramaano odayaal bay leeyihiin hor arrintaas waa gefnay ilaahayse waxaan toobadiisa waa maftuuxe in nagala towba aqbalaan rabnaa ayagoo cudurdaar wata ha yimaadiino haddii intaas la waayana iyadoo waxay ogaan doonaan aysan cudurdaar uusan jirin oon laga xal qaadeen inay arrinta ku tegi doonto intaas baan ugu baaqa insha allah kuwaas waxay ahaayeen nabadoon cali biyow gaafow iyo nabadoon mukhtaar dhuwow oo ka mid a odayaasha gobolka shabeella dhexe waxay u warmayeen idaacadda islaamiga alfurqaan بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو dadka ku dhaqan tuulada nasrudiin oo hoos tagta degmada baraaweh ayaa u howlan tacbashada beeraha xilli roobka gu'a uu ka curtay gudaha dalka qaar ka mid a waxgaradka tuuladaasi waxaa waraystay waryaheena mahad cubayd waxaa inoo suuro gashay inaan waraysanno odayaasha iyo waxgaradka tuulada nasrudiin oo hoos tagta degmada baraawe waxaana waraysigan la yeelanaynaa xilli tuulada iyo hareeraheeda uu roobkii guga ka curtay waxaana ugu horreyn soo dhoweynayaa qofka ugu horeeya bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa ugaas ibraahim maxamed nuur ahaana naqiibka noqoda gobolka shabeellada hoose waxaana joogaa degmada baraawe gaar ahaan nasrudiin ugaas waxaad inooga warantaa tuulada nasrudiin goorta la aas-aasay iyo dhulbeereedka ku hareeraysan inta uu leegyahay
qaryada nasrudiin xaqiiqdii waa nasrudiin meel waagii hore baadiye ahayd hore daaqi ahayd kadib ilaahay fadligii xilligii oo hadda aan soo degnay laga bilaabo taqriiban toddoba sano oo kale waa kolley intaas ayay jirtaa iyadoo dhan waa tahay maadaama haatan ee, xilli roobaadkii la taagan yahay gugiina uu curtay maxaa idin qorshaysan sanadkan in aad beerataan waxaa noo qorshaysan fasalka haddaan soo dhaafno waxaa noo baxay oo aad nooga baxay moordi iyo sisan hadda laakiin waxaa noo qorshaysan geliyaa noo qorshaysan lianna xilligan waa xilliga aan guu waaye guu waxa waaye roobkiisu waa dheeraana hooga hooyar waa islaam islaam gadaal gadaal u qaadana saas darteed marka geleyda iyo moordidana waxaa adkaysi badan geleyda moordida lianna waa roobkii horeba ku baxdaaba marka saas darteed waxaan leenahay maadaama xilliga geleyda ay tahay inaan geley taabno ayaa go-aankeena uu yahay lianna waa geleydu dadka iyo xoolaha iyo wax walbo maadaama moorto ay noo diyaarsan tahay in ayagana loo keediyo loo dhigo marka geley aan rabnaa inaan abuurno markanna waxaan soo dhaweynayaa mid ka mid ah waxgaradka oo isaguna ee halkan igula sugan bismillaah magacay waa sugulle maxamed nuur waxaan joogaa nasrudiin alxamdulilaah waxaan ku jirnaa xilligii guuga ah sanadkan waa gu waxaan u diyaar garooweynaa qaabkii beerahan oo abuurin laheen insha allah haddii ilaah waxaan beeraynaa geley awoodeena beeraha oo sida u badan yahan geley waay insha allah saas geleydaas ayaa wax kasta noo gashaa geley inaan beernaan rabnaa dadka hay-adaha shisheeye ee ay u gacan haatinayaan ee ka tegaya beerahoodii xoolahoodii iyo dhulkii ay ku dhasheen intaba islamarkaana ee aan waxba beeranayn maxaad baaqaho u jeedinaysaan waxaan leeyahay dadkaas ilaahay ha ka cabsadaan dhul hodanaan haysanaa xaqiiqdii maanta meeshaan joogno nasrudiin haddii markii aan ka soo qaadno dhul hodanaa yaal ilaa aaggan oo dhan waa aag furan oo dhul adabla ah oo maanta wixii lagu ridoba oo ay diyaar tahay maanta saddex bilood laba bilood iyo bar waa la cunaa badarkaas diyaar waay markan insha allah dadkaas waxaan u sheegan in ilaahay ay ka cabsadaan gaalo intay ku hoos noolaan laheen oo nool- noolish- noole gaalo ay ku raadin lahaayeen in dhulkooda hooyo ay beertaan fasal oo laba bilood iyo wixii ka dambeeya oo maanta la cuni karo oo noocaad rabta aad ku dhigan karo digirta laba biloodaa lagu cunaa laba bilood waa kadib waa ka dherge Eh, waxaan leeyahay waxa kale oo laba bilood oo nooc badanaa jira laba bilood iyo barna geleyda siddeetan beri ma- siddeetan maalmood wixii ka dambeeya badarka waa cunaysaa marka ilaahay ha ka cabsadaan waxaan leenahay ha u soo laabtaan wax soo saarka dhulkooda hooyo inay ka noolaadaan inta ay gaal oo biijaqaba ku hoos noolan lahayeen ilaahay ha ka cabsadaan meel nolol oo mustakafi iyo ammaan ayaan haysanaa oo nagu filo maanta ammaan oo ninba meesha rabo beer saad u filays waad seexane meeshaad berine subaxda adoo nabadaa ka soo oo ammaan saasaan ku haysanaa marka in ilaahay ha ka cabsadaan ay u soo laabtaan oo dhulka ay beertaan gaalada hoos noloshadooda iyo bakteeda ay ka soo tagaan ayaa u sheegaan insha allah dadkaas ee markanna waxaan soo dhaweynayaa madoobe aadan ibraahim oo ka mid ah odayaasha nasrudiin ee waxaan ku weydiinayaa ee shisheeyaha waddanka kusoo duulay waxay sheegaan in soomaaliya aysan abaarta ka baxaynin weligeed islamarkaana ay wadadii burburka ee cagaha saartay een, bal ka waran maadaama hadda adinku roobka idin bilowday islamarkaana aada barwaaqo ku dhex jirtaan maxaad arrintaas uga jawaabaysaan بسم الله الحمد لله وثناء الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله taasaan maxaa la jira akhbaar fiican baan kaaga hayaa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay antum tasracuunahu am naxnu zaaricuun waa ilaahay baa miraha asaga baa bixiyo gaalana waxba gacanta kuma hayso hal bil baa maxaa la dhihi jiray ilaahay ku soo fududeeyey baa nimcadii waddanka waa barwaaqo beerihii bisha ramalaan aan abuuri jirnay baa hadda lagu bilaabay warkoodiina maxaa la dhihi jiray sidaasuu been ku noqday Eh, warkoodiina ma soconaayo warka kii ilaahay baa soconaa roobkiina waa nagu bilowday beerihiina abuur baan galnay nimco iyo barwaaqan ku jirnaa gugii baa noo bilowday waa noo curtay xoolihii maxaa la jiray daaqoodii bay heleen wax gaaladu sheegaysay cimilada ay ka sheekaynayeen ilaahay baa arrimadoodii intuu fududey baa maxaa la dhihi jiray roobabku nagu bilaabay maadaama aad ka mid tahay beeraleyda sanadkan maxaa idin qorshaysan inaad beerataan walaalo waxaa noo qorshaysan sanadku waa guugii waaye guugu waa maxaa la jiray eh, barwaaqadiis baa gadaal u badan tahay ilaa carafadii iyo muxaram bay gaaraysaa guugan anaga geley iyo digir baan haddii ilaahay idmo insha allahu raxmaan aan ku howlanahay inaan beerno marka arrintaasina maxaa la jiray waa arrin dhammaanteena maxaa la jiray dadka muslimiinta meel kastoo joogan aan ku baraarujinayno inay wax tabcadaan oo xooggoodii ay maalaan waxyaabaha nimankan khuraafaadka meelaha ka sheeg sheegayaan maxaa la jiray kuwa wax qabanayaan ma ahan nin ilaahay maxaa la jiray u taagan ibari aniga maxaa la dhihi jiray ee ku arsaaqayaa nin leh in maanta maxaa la dhihi jiray nin maskiin oo gaala oo wax weydiistana annaga ilaahay tabaaraka wa tacaala dadkii maxaa la dhihi jiray lagu bar- lagu baraarujiyey inaysan qaadan baan ka mid nahay odayaasha beesha haddaan nahay ilaahay raxmaanka maxaa la jira tabaaraka wa tacaala deegaankeena iyo qowmiyadda annaga aan ka soo jeednana arrimahaas ilaahay raxmaanka baa ka kaafiyey tacab baan ku jirnaa walaalaha maxaa la jiray muslimiinta meel kastoo ay joogaan waxaa maxaa la jiray annagana aan ga- idaacadda alfurqaan naga gaarsiinaysaa in allaha raxmaanka ay tala saartaan ee ilaahay raxmaankana maxaa la jiray awaamirtooda ay u dhiibtaan muslimiinta iyo mujaahidiintana maxaa la jiray ee shareecada ilaahay la tatbiiqinaya inay soo raacaan gaalada iyo murtadiinta iyo munaafiqiinta iyo xasan gurguurta wax uu watana inay beri ka noqdaan biidnillaahi tabaaraka wa tacaala markana mid ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha ciroole ee degta tuulada nasrudiin ayaan soo dhoweynayaa awalan ilaahi subxaana watacaala ayaan ugu maxadcelinaynaa magacayga waxaa la yidhahdaa oo maxamed shibow cabdi haddana ku sugan yahay qaryada nasrudiin hoosna tagta degmada baraawe een, idaacadda alfurqaan na soo booqatay xilliga hadda aan joogno iyo wareysiga hadda aan bixinaynoba insha allah bahdeeda haddana waan salaamaynaa kulley waxaan joognaa xilli hadda oo la yidhaahdo gu oo roobkana hadda noo bilaawaday ilaahiya ku maxsan roobkii maalmihii bilaawaday meelaha hadda annaga joogno tuulooyinka ku ag agooda oo ku ag dhow si fiican baa roobab ugu da-een oo meelihii hadda hoolihii oo hadda qaarkooda gaaray iyo meelihiina laga soo warramayn roobabkii maasha allah roob oo aad iyo aad u barwaaqaysan yahay ilaahina nimcadiisa aad u ah ayaan meelaha lagu helay Ee, qaryadan hadda maanta waa ku bilaawaday oo saa u jeedaan hooga dhulkeedii waa qoyaanka hadda ka muuqday iyo wadooyinkeeda meelo badan aagooda ka da-aya Een, insha allahu tacaala marka sidaas ayaa roobkii iyo nimcadii ilaahi subxaana watacaala ayay noo bilaabatay ilaahi ha noo zaa-idiyo Een, waxaan kaloo oon rajaynaynaa in insha allahu tacaala dadku ay maanta oo beeraliyiin sida hadda odayaashaba ugu warrameen oo hore deer baan soo marnay deertii waa tan hadda oo badarkeedii hadda ladinka warramay odayaasha horteyda ka warrameenoo oo meel walba balki yaallo oo xoolihii la- oo ii sheeg aday irmaankii oo waxyaabaha xoolaha nool oo badarkii oo balkiina laga noolaanayo laga noolaynayo dadkuna foostooyin ay adduunyo ka buuxsadeenoo oo ilaahay falligiisa qorraxdii iyo jilaalkii hadda si mustakafi ah looga soo gudbay Ee, haddana insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in ay la abuurto dhulkii oo la beerto beerihii een, kelli waqtigeeda hadda waqti waa go-aad deertii waxaa loo abuuray murdida adkaysi iyo roobkiyo oo waqti kooban leh oo da-aya darteedii hadda laakiin waa gu gugiina insha allahu waxaan rajaynaynaa inaan galley awalba reer oo beeraley ahaan jirnay dhoobeydana waa tacban jirnay dhulkeedina aad baa galley ugu baxdaa digirtana sidaas oo kale waaye dabayaaqadii guga haddii la gaaro hataa sisin iyo qaro wax badanaa la beeraa oo badarka oo oo ka mid ah marka insha allahu sidaasaan leenahay in la beeran doono oona la beeri doono insha allahu dadka beeraleydana aan ugu baaqaynaa waxa waaye nolol waxa waaye oo ilaahay subxaana watacaala nooga talagalay nimcana siiyey waaye waxa aan maanta ku noolnahay boqolkii boqol waxaa la dhihi karaa beer iyo xoolo intaba ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan xoolihiina maanta abaar ma joogaan oo caaran ay oo ku barbaxeen haddana nimcadii ay heleen ee beerihiina ee waa kuwan oo hadda idinka warramayno oo shaqadoodii hadda bilaawatay Een, insha allahu saasaan leenahay waayahay dadkana dhegaysanaya iyo anigaba waxaan rabnaa inaan kaa faa'iidaysano sidee dalaga ka soo go-ay beeraha loo kaydiyaa Een, dadku laba nooc ay u dhigi jireen dadka annaga reer dhuubiya ahaan jirnay beeraan beeri jirnay beero waraabna waan lahaan jirnay xilli webiyada socon jireen badarku markuu soo go'o waxaan samayn jirnay godod oo lagu keediyo oo badarka oo laga cabeeyo oo markaas si qofka godkiisa u isticmaalo laba good saddex good intuu badarka gashado ayaa balkii laga oo laga xabeeyo bal looga xabeeyo ayaa badarkii sidaasa lagu isticmaali jiray haddadan laakiin waayahan dhow maadaama badarkii oo waxaa lagu keedsadaa inta badan fuustooyin hadda guri kasto ama geed kasto adig hoostiisa aad aragto fuustooyina badar ka buuha yaalla waayo haddana nadaafad ahaan waxaa loo bogay oo fuustooyinkaas oo lagu cabaynayo oo lagu shubayo badarkii inuusan isbedelaynin san ha gaaro belooyan ha gaaro oo badarkii baxalna kuma dhalanayo oo nadaafad haggeeda haddii la yidhahdana badarkii waa nadiif bakaar hataa ma noqonayo asigoo sidii beertii ugu soo go-ay la mid yahay ayaa badarkii sidaas loo isticmaalaa keedadkiina hadda waayahan waxaa lagu dhigstaa qofka fuustooyin ilaa toban fuusto labaatan fuusto toban iyo shan fuusto qof hadduu buuxsado oo mudduu ka sii mooda oo intuu doono een, ayaa fuustihiisa iska isticmaali kara marnabana isma bedelaan sidaasaan u keedinaa badarka بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو qaybaha dambe ee barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay waxaana ku soo gebagabaynaynaa xalqada afaraad taxanaha ciwaankoodu uu yahay bilqur'aani naxya oo uu soo jeediyo doctor iyaad qunaybi oo ka mid ah culimmada muslimiinta hashim ayaa noo soo jeedinaya جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران السلام عليكم ورحمة الله أخي تصور أنك انزلقت رجلك عن حافة وتكاد أن تقع في واد فألقي إليك بحبل فأمسكت به walaal suurayso adigoo ka soo simbiriirxday meel sare isla markaana aad ku sigatay in aad meel fog ku dhacdo kolkaas oo xarig lagu soo tuuray oo aad qabsatay xariggaas muxuu muhiimad kuu leeyahay waa in uu adag yahay qofka hayana uu yahay qof awood u leh in uu togga kaa badbaadiyo قويا قادرا على انتشالك القرآن هو حبل الله هو صلة ما بيننا وبين الله ينشلنا به من السقوط إلى الهاوية qur-aanku waa xarigga allaah kaas oo ah xiriirka inoo dhexeeya annaga iyo allah subxaanahu wa tacaala waxa uu inaga badbaadinayaa inaan ku dhacno jaxiimada halkee hayay qur-aanka kariimka ah kaga jirta arrintan allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سنقف عند عبارة حبل الله قال ابن العربي في أحكام القرآن الأظهر أنه كتاب الله waxaan isdultaagi doonnaa oraahda ah xarigga alleh ibnulcarabi waxa uu kitaabka fii axkaami alqur'aan ku yidhi waxaa muuqata in xariggaas uu yahay kitaabka allaah waxaana arrinkaas xoojinayaa xadiidka uu warinaya muslim ee ah in rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu yidhi baraaruga eh waxaan idinkaga tegayaa laba culus oo midkood uu yahay kitaabka allah casa wajalla oo ah xarigga allaah هو حبل الله إخواني هذا القرآن هو صلتنا بالله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله walaalahaygow qur-aankaani waa kan inuu xiraya allah nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday in uu yidhi bishaaraysta bishaaraysta miyaydnaan qirina in allah xaq lagu caabudo uusan jirin ilaa allah subxaanahu wa tacaala mooyee aniguna aan ahay rasuulkiisa markaas bay saxaabadu yidhaahdeen haa kolkaas ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam yidhi qur'aankani waa xarig daraf ka mida waxa uu ku jiraa gacanta allah darafka kalena gacantiinna ee ku dhega haddii aad sidaa samaysaan ma lumaysaan mana halaagsamaysaan asaga dabadii فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا قال الألباني فيه إسناده صحيح على شرط مسلم إذا فالقرآن حبل طرفه بيد الله الحبل متين والممسك به هو القوي سبحانه haddaba qur-aanku waa xarig daraf ka mid a uu gacanta alle ku jiro kaas oo ah xarig adag kan gacanta ku hayana uu yahay allaha awoodda badan subxaanahu wa tacaala waxaa inoo haray inaan darafka kale ku qabsanno gacmaha iyo ilkaha kuna dheganaanno si aanaan u hooban ونتشبث به حتى لا نسقط كلما ازددنا تشبثا به اقتربنا من النجاة وكلما تراخينا في التمسك بالقرآن زاد خطر السقوط في الهاوية والعيب ليس في الحبل ولا في ممسكه من الطرف الآخر mar waliba oo aan si adag u qabsanno waa mar waliba oo aan badbaadada u sii dhowaanayno mar waliba oo aan ka gaabinno ku dheganaanshaha qur'aanka waxaa siyaadaya khatarta ah inaan jaxiimo ku dhacno ceebtu ma ahan xarigga iyo allah haya darafkiisa balse ceebtu xaggeenna ayay ka jirtaa sidaas darteed waa inaan dhammaanteen qabsannaa xarigga alleh بل العيب حينئذ فينا لذا واعتصموا بحبل الله بالمعنى ذاته قوله تعالى في سورة الزخرف isla macnahan waxa uu allah subxaanahu wa tacaala suuratalsukhruf ku yidhi فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم المستمسك يتشبث بالحبل بيديه وأسنانه kan ku dheggan waxa uu adkaynayaa ku dhegganaanshaha xarigga isagoo gacmaha iyo ilkahaba ku qabsanaya isla markaana si adag u difaacaya darsiga aan maanta faa'iidnay ayaa ah in qur-aanku uu yahay xarigga allah mar waliba oo aan qabsannana aan ku badbaadayno الدرس المستفاد من لفتة اليوم القرآن حبل الله كلما تمسكت به نجوت والسلام عليكم ورحمة الله بدين عظيم هو السامي بدين عظيم
guud ahaana intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم